Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa saxiixay sharciga naafada Koonfur Galbeed isla markaana ay diyaarisay wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Madasha lagu saxiixay sharciga naafada waxaa goobjoog ka ah agaasimaha madaxtooyada Mudane Cabdifataax wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo madax ka socotay qaramada midoobay gaar ahaan xafiiska xuquuqul insaanka. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Shamse Maxamed Yarow ayaa ka waramaysa heerarka uu soo maray sharcigan.
wuxuu ilaahay noo suuro geliyey oo aan isugu imaanay in sharcigii xuquuqda naafada uu noo saxiixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha oo noo saxiixay sharcigaas sharcigaasoo soo maray heerar badan oo ilaahay uu nagu guuleeyey in dowlad goboleedka koonfur galbeed uu yeesho sharci naafada xuquuqdooda ay ku helayaan sida aan wada ognahay soddonkii sano iyo dhowr iyo soddonkii sano oo aan soo dhaafnay dhibaatooyinka iyo dagaaladii ahliga ahaa oo wadanka ka dhacay waa la wada ogaa dadkoo dhanaaba xuquuqdooda sidii ay ahayd aan wada ogeyn naafada iyo dadka baahiyaha gaarka qabo ama dadka taagta daran waa ognahay xuquuqdooda heerka ay taagneyd alxamdulilah ilaahay wuxuu nagu guuleeyey dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda haweenka in la sameeyo sharcigii naafada maantana oo heerar kala duwan soo maray oo golihii wasiirada la keenay oo ay soo baasgareeyeen baarlamaankii loo soo gudbiyey sidaasoo kale ay soo ansixiyeen maantana aan u taagannahay saxiixeedii uuna noo saxiixay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynew waa kaaga mahad celinayaa garab istaagaaga reer koonfur galbeed gaar ahaan sharcigaa naafada maanta aada noo saxiixday waa kaaga mahad celinayaa waxaan kaloo halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadkii soo taabageliyey ama fanka ku bixiyey ama nagu soo garab istaagay xafiiska u n-ka waa uga mahad celinayaa iyadana waxaa i garab taagan misyanga oo ah gabadha ugu sarreysa xafiiska qaramada midoobay oo u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayadii i tiimkeeda oo maanta noogu imaaday maxay ahaato na soo gaaray ka yimid magaalada muqdisho waa uga mahad celinayaa ayagana sharciga naafada ee uu saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda dadka naafada ee ku nool koonfur galbeed